iyadu halkan inaga daawanayo maanta iyo dhacda saxaafadda iyo habeennada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa mudana guddeyna sharaf weynaya maanta inaan halkan idinku keeno akhriskii koobaad ee miisaaniyadda laba kun iyo sagaaliyo toban waxaan doonayaa inaan dul maro miisaaniyadda aan igu soo gudbinay ee sanadka soo socda oo aan iska rabdhigo iyada iyo tii kal hore xilligan oo kale aan idiin soo gudbiyey november aan idiin soo gudbiyey si aad u aragtaan waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin iyo meelaha xoogu saaran yahay mudana guddoomiye kiishka halkan aan kusoo gudbinay ama in bulofka sida afurka laga yaqaano sanadka soo socda waxay noqonaysaa saddex boqol iyo afartan milyan saddex boqol iyo afartan milyan ayay noqon halkii sanadkii la dhaafay wakhtigan oo kale soo gudbintu ay ahayd laba boqol iyo afar iyo toddobaatan milyan lix marka ilaa lix iyo lixdan milyan ayaa ayaa ku biiray lix iyo lixdan milyan runtii lix iyo lixdan milyan waxwey badan laakiin marka wadankeena iyo baaxadiisa loo ogo iyo baahada la rabo waxaan aada ugu faraxsan lahay inay inay wax kordhayaan ayaan aada ugu faraxsan lahay miisaaniyaddu mudana guddoomiye waa wax ku soo galay iyo habkay kaaga baxeenoo isku jaan go-an oo isku qoondaysan waxayna soo galaa waxay u qaybsamaan saddex qaybood aanama maqlamaan okay oo kor baan qaadaya dakhligayna soo galaa waxa weeye wuxuu qaybsamaa saddex qaybood buu qaybsamaa wax waxa weeye wax cashuuro iyo dakhli kale oo inagu waddankeena gudihiisa aan ka soo ururno weeye waxaanan filaynaa qaybtaasi inaan mar walba sii korano oo ay tii hore aada uga badato waanay runtii wanaagsanay sida arrintaasi u socotay waxaana mahad iskale dadka soomaaliyeed gaar ahaana ganacsatada oo baaqii ahaa cashuuraha la bixiyo oo si fiican ugu dhiginila qaybta qaybtaa ku xigtaa waxa weeye kabidda miisaaniyadda oo miisaaniyadda lacag meel kale kaga soo dhacda oo adduunyadu inagu inagu caawiso ayaa iyadana ku jirta oo kabka miisaaniyadda la ydhaho qaybta saddexaad waxa weeye qaybta mashaariicda oo aad og tihiin oo ah qaybta hay-adaha caalamiga inagu caawiyaan oo mashruuca kharashkiisa iyo dakhligiisu ay isku jaangoon inay wada socdaan arrintaa ku daray waxa weeye miisaaniyadda halkan ku haynaa si aad u og tihiin marka laga reebo mashaariicda waxa weeyaan in wax xamar iyo muqdishiyo agagaarkeeda laga soo ururiyey ayuunbay tahay marka marka la ydhaha miisaaniyaddii qaranka soomaaliyeed la ydhaha saddex boqol iyo afartan waxaan ku jirin miisaaniyadii kale ee dowlad goboleedyada xubinka federaalku ay lahaayeen baan ku jirin insha allah mar baa dhici doonta budget isku dheeli tiran oo isku wada dhan oo isku wada falanqaysan oo meel walba ka yimi aan idiin soo gudbino oo aada national budget aada ka fikirtaan oo falanqaysaan oo ansixisaan ilaa insha allah aan ku soconnaa waana ay iman doontaa now arrinta gudaha lacagta gudahalka inaga soo gelaysa oo ku faahfaahsan buwaagtan idiin soo gudbiyey gudaha inaga soo gelaysa sanadkan waxa weeye sanad soo socda haddii la yidhaahdo waa boqol iyo sagaashan milyan boqoliyo sagaashan markaad garab dhigto sanadkiina soo dhaafay waxay ahayd boqol iyo lix iyo konton markaa korarka kordhay halkaasaad ka garan kartaa wixii loo kordhay halkaasaad ka garan kartaa waxaan doonaya inaan ku daro guddoomiye lacagahan waa qoondo wey waa qoondo qoondona markii la helo way dhaxalgal tahay waa qoondo wey wax la qoondeeyey markay wixii la soo galaan baa runtii la garan karaa inay ku fulan yihiin waa ku talagal weeyaan ku talagal waxaa kaloo ku waxaana kaloo ku talinaya weeyaan waxaa weeye aan aan aan tilmaamayaa ee, lacagaha ku talagalka ah qaarna waxay soconay boqolkiiba sagaashan way kusoo gelaya qaarna waxay leeyihiin magaranaysaa ee, ku talagalkooda level buu joogaa meel buu joogaa heer buu joogaa lacagaha ku talagalkooda aad u badan yahay waa kuwa dakhliga laga soo geliya gudaha oo laga yaabo boqoliyo sagaashanka in waxbaba ka kordhaan bay marka horeba saa socdo Eh, tii maalintii lagu odhansiisay tii kan hore way ka way ka badnay waxbaa soo kordhay tanna lafteeduna sidaas iyo insha allah noqon doontaa taa sanadka labaad bartankiisa ayay noqon doonaa laakiin lacagaha kale ee adduunyada kale gacantooda ku jira waa wax ay maalinagu xukumeen weeyaan Ya, boqoliyo kontonka dibadda laga soo gelaya boqoliyo kontonka kun waxay ma- oo mashaariicda u badan waxa weeye waxaanayna inagu faraha ku haysan ama mashaariicdayna mashaariicdana waqtigeeda iska leedahay laga yaabaa inaan wax badan aanay ka sugi waxa laakiin aad iyo aad eh, eh, qiimadeeda way jireen hoosta ka xariiqo lacagaha kabka miisaaniyadda Eh, markaad eegto kharashyada iyo soo baxayaan xaqiiqadii waxay tahay waxa weeye heeradaha dowladdu way kala qaybqaybsan yihiin afar qaybood bay qaybsan yihiin hay-adaha adeega ee maamulka iyo hay-adaha adeega amniga iyo difaaca iyo hay-adaha adeega dhaqaalaha iyo hay-adaha adeega bulshada intaasay qaybsan yihiin haddii ay inagu soo haraan keliya lacagaha gudaha ka filan ee cashuuraha ah cashuuraha iyo wixii kale ee khidamaadka aan ka qaadno ma fulin karaan labada hore labada hore kharashkooda ma, ma dhammaystiri karaan hay-adaha eh, maamulka adeega maamulka oo oo, oo eh, institutionka qayb ka yahay ya xildhibaanadu ay qayb ka yihiin eh, muxuu ahaa, go- golayaasha qayb ka yihiin oo madaxtooyada qayb ka tahay madaxweyne prime minister qayb ka yahay oo wasaarada kale waaweyn ay qayb ka yihiin intaa oo keliya iyo iyo difaaceenna yaanay yaanay yaanay kari karin labadaa marka la isku geeyo yaa waxay qaadanayaan eh, ilaa labiyo toddobaatan percent ayay qaadanayaan boqolkiiba boqoleyda oo ah budgetka oo dhan oo de waa ciidankii oo dhan waa shaqaalihii oo dhan waa ranikosyadii oo dhan wixii o dhan isku yihiin marka taasi waxaan tilmaamaya un simply waxa weeye inaynu aad ugu baahan nahay in dhaqaalihiinu hoosta ka soo kobco ya iyo in dadka wax inoo ballan qaaday ay waxay inoo ballan qaadeen ay oofiyaan waxaa kaloo aan u gelayaa waxa weeye waxyaalaha eh, habka miisaaniyadda ee aan intii hore aada ugu xidhnayn waxaa ka mid a soddonka milyan ee turkigu na siiyo oo aan innaba intii hore laablaab lahayn laba milyan iyo badh ayaa naga soo geli jiray bishii markaa sanad gud- sanadkoodii wuxuu dhammaaday oktoobar buu dhammaaday waan filayaa oktoobar eh, ama bishii ka horreysay sebtembar marka mid kale inaan bilowna bilowna helo sanad kale ah laakiin taasi weli may suuro gelin waxaa ku jiraa wadahadalladoodii baa ku jiraa sababtiina dhaqaalaha turkiga eh, lacagtii yaa- yaa sare u kacday marka waxyaalo badan baa isdhimay Eh, waan laakiin ku tali jirnaa inay s- inay ogolaan doonaan inay mar kale inoo inoo fasaxaan Eh, waxaana laakiin waan ku talagalay oo ku talagalka soddonka milyan waxay ku jiraan ku talagalka saddexda boqol iyo afartan baan sheegay inay ku jiraan Eh, waxaa kale oo ku jira waxaa kale oo ku jira afar iyo soddon dhibic lix milyan oo aan ka filayno eh, eh, EU-da ama eh, Yurub eh, midooda Yurub aan ka filayno Eh, eh, runtii eh, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay inay- inay loo soo dayn doonaan taas sanadka soo socda Eh, laakiin waxyaalo badan baa ku xidhan oo laleeyahay waxaa iyo waxaa sameeya dhowr iyo labaatan shuruudood ayaa ku xidhan oo dalka oo dhana lianna lacagtaasi waxa weeye lacag dalkao dhan loogu talagalay ayay tahay oo cid waliba saamigeeda ka heli doonto ayay tahay Eh, cid waloo lacagtaa qaadanaysabana waxa loogu talagalay inay waxyaalo sameeyaan intaan lacagtaa la soo dayn inay sameeyaan inta hore markay qaataan inay wax sameeyaan oo runtii waxa ugu badan uu yahay ishabarin iyo xisaab celin waktigii loogu talagalayo habkii loogu talagalayo formatkii loogu talagalaba ayaa ayaa iyadana meesha ku jirta Eh, waxaan ku tala jirnaa waxa weeye markaa inaan arrintaasi anaga say noola eg tahay Eh, wadahadallo waaweyn baan ka yeelanay gudaha iyaga aad baan uga shaqaynay shiki nagagama jiro haddii aan laga xagga yaga inaan muujinayno haddii aana didhay inagu xaggeenna haddaan teena banjimyadata kale kontarool uma lihin iyaguna way ku kalsoon yihiin in lacagtaasi ay soo dayn doonaan maalintii jimcihii shalay somahin ayaa ayay u fadhiisteen midooda yar kuwii ku shaqada lahaa warqadbay shalay noo soo direen weli haddaa waxay leeyiin waa waa fiican tihiin sayasa kuwada laba saddex shuruudoodoo kalebay noosoo noo soo qoreen waxaa lahaa sameeya dabeetana waa nagu talagelaysin bay dhahdeen aad baan ugu cadoon dirnana markaataas inay suuro geli doonto lacagaha kale faraha badan leh mashaariicda weed banka iyo baanka m t f ka la dhahdo m p t f oo ah kolayga lagu shubo lacagaa la soo ururiye yurub laga soo ururiye inta badan taasina waxa weeye dhowr iyo siddeetan milyan shan iyo siddeetan dhibic lix milyan bay tahay taasina markaa bajetka sidaas ayay ugu jirtaa waxaan ku soo gabagabaynaya waxa weeye marka hore intaana soo gabagabayn kharashyadu sida ay u baxayaan waxa aad moodaa oo ay eg tahay kana muuqata guriga aan idiin soo gudbinay hay-adaha aan idiin soo sheegay ee ah hay-adaha maamulka iyo hay-adaha difenska difaaca lacagaha ku baxaya markay lacagtu sii badataba boqoladeedu way soo yaraanaysaa in yarba ha noqoto lakiin way soo yaraanaysaa markay lacagtu noo sii korodhana bulshada iyo adeega bulshada ayaa sii kordhaya waana sida bajet loogu talagalay mudoomiye waxaa loogu talagalay markaan lacag kororsan helaba inaan cusbitaaladeenna iyo dadka technicalka cusbitaalada ka shaqeeya iyo macalimiinteenna tacliinta waxbarashada in labadaa aad loo xoojiyo ayaa talagalku yahay taasaana halkan ka muuqata waxyaalo wanaagsan baa yaa ku kordhay waxa laakiin tii horeen hoosta ka hadhiqay waa tani markay lacagtu timaado u dhan faa'iidada noqonaysa iminka waa qoondo waa ku talagal ya laakiin markay lacagtu timaado haday lacag u wada yimaadaan sidaa loogu talagal inay u yimaadaan waxaan filayaa waxa weeye inay intii hore aad iyo aad uga wanaagsanaan doonto gabagabihii marka waxaan leenayaa wasaaradda caafimaadka haddaan tusaale soo qaato sanadka soo socda ilaa lix milyan oo dhowdow ayaa ayaa u kordhay oo loogu daray wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada afar milyan ayaa ku kordhay oo macalimiin iyo iskuullada lala wareegay arrimaha la doonaya lagu daboolo waxaana aan rabnaa insha allah tacaala inay lacagahaasi inay soo geli doonaan gobollada lacagaha loo qoondeeyey labiyo labaatan milyan iyo iyo iyo bilic afar ayaa loo qoondeeyey waxaa kale oo aan halkan kusoo gebagabaynaya waxa weeye arrinta isxilqaan ee aad maqasheen oo aad iyo aad iyo aadka dadku usoo dhaweeyeen dibad iyo gudaba ayada lafteeda waxoogaa raanwaa ugu daray shalay iyo daraag waxaan ku tala waxaan ka shaqaynayay in akaant loo furo isxilqaan oo baanaka laga furo dadka soomaaliyeed arrimaha doona in la qabto oo astaanta qaranka dhismayaashii ahaa astaanta qaranka ilaha yaa inagu dib u dhisano aan cid kale ka filin ayaa madaxweynuhu dhawaaqay iyo prime ministerka iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkuba taa akaankoodu baan furaynaa dadka soomaaliyeed baan ka filaynaa inay nala soo dhisaan waxaa ka mid a golaha milkida soomaaliyeed madxafkaa ka mid a maktabadaha ka mid a garoonka kubadda ayaa ka mid a waxaas oo dadkiina aniga eejkayga aad garanaysaa siday u qurux badnaan jireen bilihii hore iminkana dimay oo baabaayo markaad garab marayso ilminku qabanayso ayaa aan doonayna inaan xooggeena waxbay qabanno shaqooyin badanna way ka socdeen taana waxoogaa yar ayaa yaan ugu darnay mudana guddooda kulleyda kulleyda tani waxaan haadin qiraa'adii hore waxaan isku dayay inaan kor xaadiska idin siiyo waxaan diyaar u nahay inaan guddooda la fadhiisano isla qaadaanigno wixii siib tiran oo hagaagsan oo lasoo lafaguro halka la idinku keeno insha allah tacaala aad iyo aad baad umahadsantiin asalaamu calaykum